الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا alqisadii kacmulmaalik iyo labadiisii saaxiib baan dhexda kaga jirnay waxaan ku joogsanay markii adigu kontonkii habeen intay dhammaadeen uu soo yimi oo uu farajkii uu yimi towbadii ilaahay ka tooba aqbalay saddexdaas saxaabina ay soo degtay halkaas ba aynu kuba sugnayn rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markuu salaadii subax tukadayna ee dadkii uu ogeysiiyey ee uu sheegay dee bishaaradan weyn iyo farajkan weyne asxaabtan uga yimi na waxaynu soo maray axad saxaabadii kaba mid ahaa ee kolley saddexdii dhinacba waa loo kacay waana inoo dambaysaa taasiye laakiin innu buurtii salci la odhanayay fuulay bal si uu dee intan wala inta uu gaadhayuu raagsaday oo u dhi bal horta bishaaradii ha sii hayo oo dee dhibtan iyo hamigan haysaa ka sii fudayd ama ha ka faydmaba bal taas inuu sujuudayna halkaasaan kuba joognay wuxuu yihi markaa qaala kacb bnu malik faadana waa ogeysiiyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay annaasa dadkii wuxuu ogeysiiyey markuu salaadii subax tukaday bitowbat illaahi towbadii ilaahay calayna naga korkeedna annaga naga towba aqbalay oo aqbalkii ilaahay towbadayadii u aqbalay ayuu dadkii ogeysiiyey aayaadkiina way soo degeen suuratu towba xiina markii uu sallaa tukaday salaata alfajri salaadii subax fadahaba annaasu dadku dee inay ilaahay daacadiisa iyo daacada rasuulka ayuunba hadalkoodii iyo salaamtoodii iyo adigu markaa keentay ay gooyeene markii tani timi aad baa loogu wada farxay oo markaas waataan xalay ama soo naqlinay iyadoo habeenka gelinkiisii dambe ama huludkii dambe aayaadku ay soo degeen rasuulkii ilaahayna umusalamo gurigeeduu joogay uu ku yidhi oo umusalamo weliba arrintani ay ku weyneyd suu dee bukhaariba kuba sugnaydna arrintiisana aada uguba ihtimaamaysay arrintaa kacab kacab waa looga toob laga tooba aqbalo y tidhi imakaba cid ma u diraa rasuulka ilaahay yihi maya dadkaa hurdada idiin diidi intaa hadhay eh u kaadi haddaba dadku saasay wada ahaayeenoo fadahaba way tegeen annaasu dadkii yubashiruunanaa xaalay noo bishaaraynayaan saddexdoodiiba dad baa xaggoodii u kacay bishaaradan weyn u sheegaya fadahaba waxaa tegay qibala saaxiba iyo labadaydii saaxiib xaggooda mubashiruuna kuwa bishaareeya oo barhkoodna a'immada xadiidka sharxada ay soo magacaabaan ayaa xaggoodii u kacay warakada uu eriyey oo dedejiyey rajulu nin ilaya xaggaygii farasan nin baa faras soo qaatay oo xaggaygiibuu aada ugu soo eriyey oo u soo dedejiyey si uu igu bishaareeyo wasaca waa socday saacin mid socdo oo min aslama reer aslamo kaba midina qibali xaggaygii suxaaf ibnu xajar yidhaah xamsat bnu camri alaslami weeye ninkan kusoo marnay soom iyo soomka badan lahaa isagoo safar badnaa wawfa ninkaasi wuxuu dusha uga baxay aljabala buurtii buurtuna waa buurtii salci weeye waa tii aan xalayba soo maray kollay salcina waa buur aan weyneyn oo dee madiina kuba taalay oo taas ayuu kuba taalay weeye ama masjidka xaggiisa galbeed kuba sugnayd dee bal qolooyinkii madiine ay badan joogaa malaata magaciinu isbedelay en kale kaba warramaye laakiin salci waana halkii khandaqii markii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ee mucasirkiisaba ahayd ee dhabarka ay kuba hayeen walow dee khandaqu intaa uu kaba dheeraa laakiin halkii ay deganaayeenba weeye kolley waxaana jirta waa buur yaro markaa xagga galbeed masjidka kaba jirto dee imaka wixii way suureen baan filayaa ba waan soo gaadho sideetanadii way jirtee masaajidda yaryar oo lix ama toddoba ah oo koob kooban oo dadkaa zaa'iriintaana ay soo marin jireen gabaadhido mid kasta la geli jiray oo daas kolley salaadaan sunana may adigu lagu tukan jirayba taas waliba waktiyadaa horena markii ugu horreysay ugu horreysay sideed labaatankii iyo dee kolley sideetanka madaxiisii iyo mid kasta nin baa fadhiyo oday oo markaa dadka ay tukadaan soo baydha odhan jira nii duceeyo dee lacagda iyo waxyaalada kaga urursan jira waktiyadaasay ahayd uxud bay saa ahaydba oo ay ku odhan jireen kale kuu duceeyo ducadiibu ku aqrinaya mida assalaamu calaykum daara qowmi nuuxna ay ku doonaya waktiyadaasii jirtay markaas haddaba imika lakiin waxaan filaya wixii o dhan waa la baabiyo malaa mas-uuleynu baa jiro dadkan zaa'iriintiina imika waxba ma maraan baan filayaa meeshii oo buurta ay halkaasi ku taalay weeye masaajiddaa yaryar ay kuba taalay sal halkaasuu fuulay fakaana sawtu sawtkii wuxuu ahaa kalayna waa magac dee aada u shuhroobayo qolooyinkii qasaa'idkan madxiga ama dee madxiga lahaa ama soomaali ha noqday ama dad kale cibaaradan salci aad bay ugu soo noqnoqonaysay qasaa'idooda madxiga salci fakaana sawtu sawtkii wuxuu ahaa asraca mid ka degdeg badan min alfarasi oo dee ninkii faraska soo furay dhawaaqi baa ka soo dheereeyey isagu buurtii buu dhaqso ugu baxay waa dhawaaqo wuxuu hi ya kacb ibnu malik abshir markaa dhawaaqii baa ka hor gaadhay intaan ninkii faraska fuushanaaba gaadhin falama ja'anii markuu i yimi alladii kii samictu aan maqlay sawtahu dhawaaqiisa de waa laga soo horreyay alarkaa faraskii baa ka soo horreeyey laakiin dee dhawaaqiisaa soo horreeyey kii aan dhawaaqiisa maqlay markiu ii yimi yubashirunii haddana markii eeg uu dhawaaqay ayuu buurtii ka dhaadhaco xaggii kacab ayuu kacay waxaa laga yaabaa in guryahoodu reer bani salimo meelahaas inay ahaayeen oo dee kollay ina kala dheer mahayn iyaguba dhinacaasun bay ahayn waa halkan waaxida masjidulqiblatayn iyoba halkaa reer bani salimiya meelahoodu ay ahaayeen haddaba markaasaa uu yimi haddana isagoo dee doonaya inuu muwaajaho ahaan iyo mushaafa ahaan ugu bishaareeyo yubashiruni ayaa fanazactu lahu waxaan siibay oon u bixiyey sawbay oon u furay weeye sawbaya labadaydii maro ee aan huwanaa midna uu guntanaa midna uu huwanaa fakasawtuhumaa waan huwiyey iyaahu isagii bibishaaratihi bisababi bishaaratihi bishaaradiisaa sababteed baan u huwiyey oo bal waxa weeyaan dee xaggan bishaarada iyo tahniyaada iyo xadiidka inoogu soo noqnoqonayana mashruuciyadiisii marka ruuxa muslima dee waxsan oo kale ugaba farxinaya uu yimaado way nooguba sugan tahay arrinkan uu laba yimina waaba ah ijaazat lbashiiri bikhilca ruuxii dee bishaaraynaya ruuxa usoo bishaareeyo wax ku abaalmariyo qaaliban caadada waxayd khilca iyo dee san oo kale dhar iyo waxyaalahaas ijaazadoodu ahaan jirtay haddaan khilca jirinna dee wixii kale kolba muctaada adigu bal ijaazadiina xadiidka way noogu sugantao ruuxii markaa labadiisii maro ee uu huwanaaba ayuu u saaray markaa muxuu yihi saxaabigu wallahi baan ku dhaartay maa amliku maan milki ahayno gayrahumaa labadaas soob qayrkoodii uma idin maalintaas way noo socotaayoo dee imakaba qisadii waaba halkii aad bay nooguba dhowdahay rasuulka ilaahay markuu soo gaadhay inuu yihi towbadayda waxaa ka mida xoolaha aan leeyahayba inaan wada sadaqaysto xoola waa lahaaba markaa ma tan waxaa macnuu yahay ma amliku hayrahuma yoma idin min jinsi thiyaab wey xagga dharka weeyaan oo dhar ahaan labadaasuu lahaa xoolo kale waa lahaayoo dhul iyo wax kalaba ah laakiin waa dhar markay noqoto labadaasun baban lahaa weeyaanoo wuxuu ujeedaa min jinsi thiyaabi taas buu uba jeedaa waxaa kaloo dee ibnu abi shayba riwaayadiis waxaaba ahayd wallahi maa amliku yowma idin thawbayni hayrahumaa weeye laba maron kuwaa ahayd maalintaa maan lahayn labadii buu siiyey isagii muxuu ku baxayaa waa kan yihi wastacartu waxaan caariyeystay thawbayna laba maran cid kale kasoo caariyeystayoo falabistuhumaa labadii mare ayaan xidhay dayna rasuulka ilaahay majliskiisii iyo masjidkiiyo buu tegayaa waxaana inooguma sugan jawaazu alcaariya wa jawaazu icaarati thawbi lilubsi in maro loo qaato dee loo caariyeysto si loo xidho taas iyo ama laisu caareeyey iyo jawaaskeedna xadiidka uu inooguba sugan yahay faindalaqtu waan tegey ata'amamu xaal aan u qastayo oo rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ata'amam macnaa aqsidu atayamamu iyo ata'amamu waa isla macna un waxaan u qastayey anoo u qastayo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh ee waagina waa beriyey rasuulka ilaahay xaggiisii buu ku socdaa dadkii noo wakti lasoo tooso dee salaaddii subaxba haddii la tukadayna hawlahoodiina way kuwa dareerayeenoo hurdo dambe umay jirinba marka haddaba waan socday anigoo rasuulka ilaahay u qastaya yatalaqaanii xaalay ila kulmayaan annaasu dadkii fawjan fawjan waa nimankii dee daacatan lilaahi wa lirasuuli xataa salaamta aan uga qaadahayn balsaynu soo marray maalintii ninkii nabadigahaa waraaqda uu keenay afkay ka dhowrayeen haadaa kacbun way ka dhowrayeen fartun bay ku fiiqayeene way magacana xataa way iska ilaalinayeen ay idhaahaan kan waa kan kacb ama haadaa kacb ee way ishaarayeenun waa daacatan lilahi wa daacatan lirasuuli kuwii baa dee markii arrintii farajka yimi ayaa maxay noqdeen inay ila kulmayaan fawjan fawjan waa jamaaco jamaaco alfawju aljamaaca waxay ula kulmayaanna yuhaniuni iyagoo igu ta yuhaniuni iyagoo igu tahniyadaynaya bitawbati tawbadan macnaa aqbalkan ilaahay subxaana wa tacaala towbadii nagala aqbalay ayay igu tahniyadaynayeen waaba tan cibaaradoodii wayaquuluuna waxay odhanayeen litahnika tawbat ullaahi calayk macnaa ku farax geliso waa bogaadin ay bogaadinayaan oo dee towbadii ilaahay ayaanu kugu bogaadinaynaa oo adiga kaa tooba aqbalay taas bay lahaayeen ayay lahaayeen dee iyada halkana waxa iyada inooguba sugan oo dee ruuxaas bal kolley sheekuna fawaaid badan buu halkan kuba ururinaya in ziyaadiyana way kabao dee waxyaalo kale barhkood kuba dardaraana waa jirtaa fawaaidda uu waxaa kaba mida uu sooba dhigtay istixbaabu tahniyati man razaqahu llahu khayra daahiran aw sarafa canhu shara daahiran waa faa'iidada shan iyo labaatanaad markuu fawaaidda uu tirinayay bal inay istixbaab ama mustaxab tahay ruuxii ilaahay khayr daahira ku arsaaqay ama shar muuqda kaba sarfiyey in la tahniyadeeyo taas suyuudi baaba risaalo la madbiceeyey oo uu tahanida iyo umuurihii wixii kuwa soo arooray uun kaba hadlo ayuu leeyahay oo dee bal matalan taas inay usuul amaani adu ama atahani iyo laftigeeda waxaan filaya laftigaadba igaba baxsay waqti hore iguma dambeysay laakiin kolley malaa in imika magaceeda yaanan jebinayne maga laakiin risaalade rasaa'il kaleo anigu berigan arkay dee aya uu isagu leeyahay kuba dhex madbacaysay de bal waa taas oo waa mashruuciyada tahniyadda masan oo kale ha noqoto de waata tahniyadda ciidiyo ay sooba aroortay siwaase halkaa cibaarada nawowiyay qurdiba wuxuu yidhah wuxuu xadiidku daliil u yahayba umuurta khayrka in la iskuba tahniyadeeyo jawaaskeed bal haddii umuuruhusan oo kale mid diiniya ay tahay sunanimadkeeda ay sunno tahay waayo waxaa ku sugan buu leeyahay idhaaru suruuri bimaa yasuru bihi akuuhu muslim wey waxa walaalkii muslimka uu ku farxayood adigina muujisato inaad kuba farxayso arrinkaasna waxay tahay dee waa maxabadii laysu hayo la muujinayo waana waxa weeyaan iyo mawadadiio bal taasi waxa weeyaan mashruuciyadeed baa iyadna inaguma sugan in waayo fawaaidda dambe ma taaban doono waayo casharka ay yar socon doono ama waaba laakiin de wixii meelahan kale aan si yar horreysiisanaya meelahay de culimadu bal waxyaalihi ay yidhaaheen qaybo kamida un litahnika tawbat ullaahi calayk xataa dakaltu lmasjida ilaan masjidkii galay rasuulka ilaahayna waa fadhiya faidaa waaba uxunbaaba igu soo kadiyey rasuulullahi oon arkay si faja-a rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaah jaalisun fadhiya fi lmasjidi masjidka dhexdiisa fadhiya wa xawlahu hareertiisana walxaal xawlahu annaasu dadkiina ay ku dee waa xalqa ahaan mid mid looma fadhiya waa la soo wareegsan yahay dhinacaa la isku hayaayo hareertiisa ay yihiinba iyadoo la fadhiyo markuu masjidkii aan kusoo baxay buu ihi ayaa faqaama waxa kacay طلxة بن cubaydاللaahi صxaabiga أxad الcaشhaرة yuharwilu isagoo degdegaya xalqadii rasuulka ilaahay buu ka soo kacay isagoo xaggayguu soo degdegaya kadinkii buu kaga hor yimi xatىa saafaxanii ilaa uu gacan qaaday oo wahana'ni uu itahniyadeeyey uu soo kacay waa usoo degdegay waanu gacan qaado u tahniyadeeyey waxaana sheekhu raximah الlahu taعala halka leeyahy waxaa kuba sugan استحباب مصافحة القاdم والقyام لh إكراما والhrولة إلى لقائه بشاشة وفرحا خاaصة de markay منaaسaبo san oo kale ay tahay مصافaحadii ruuxaas iyo kicidii looba kacayy iyo kulankii iyo kahortegiisii markay arintu بشاشhaة وفرحا iyo de janibkan iyo marka umuur sidan ay jiraanba waa منaaسabo weyn bay ahayd والlahi waan ku dhaartee buu leeyahay waaa le waa كعب ma qaama makcan rajulu nin min almuhaajiriina wغayruh de rasuulka ilahi baa la-ag fadhiyaa kolley waa majliskiisii saxaabigani waa kacay culimada xadiidka sharxay barhkood waxay dhahaan dee walaalnimadii guud iyo suxbada iyo umuuraha wax kasii khaasan oo kaba dhexeeyaa jirto oo markii muhaajiriin iyo ansaar la walaaleynayey isaga iyo dalxo waa la walaaliyay waa siay bacdigood yidhaahan walow dee bacdigood asxaab almaqaasi agtooda sida mashhuurka ku ah kacab ninkii la walaalkaa xagga walaalnimadii dee ahayd bal markii hore laiskuba dhexlaye sadr alislaam ama sadr alhijra oo kale inuu zubayr ahaa markii hore muhaajiriinta la walaalaynayo labalabaadna zubayr iyo dalxa waaba saas iyagana ukhuwo gaaroo khaasa ayaa kaba dhexaysay bal calaa kuli xaalin saxaabigan baa kaco wuxuu leeyahy cid kale oo muhaajiriinta ka midoo kacday markaas majliskii rasuulka ilaahay kaba soo kacday dee wixii dariiqa yimi uun mooye waayo riwaayadka qaarkood xataa dadkii marka hore u tegay ee halkaa uguba tegay abubakr iyo cumar iyo qoloyn waa laguba dara saciid ibnu zayd oo saxaabi kale adigu dee rag muhaajiriintii ka mid ahaa dadkii meelaha kala tegey bay ahaayne usoo bishaaraynayeybe qaala wuxuu uhi fakana kacbun kacab wuxuu ahaa laa yansaahaa mid aani loobin damiirka yansaahaana waa qawmada kiciddaa iyo bashaashadaa kasoo fushay kacab mee dalxa dalxata uma iloobi jiro macnaa wuxuu uqaad dee ku tiriyey abaal weyn oo uu marka la eego farxaddan uu muujiyey dee arrinkan abaal weyn oo isagii uba galay buu kuma tiriyo waa arrin uu xusuusnaa oo u hayn jiray bay ahayd oo abaal ahaan uguba hayn jiray arrintan una iloobi jirin taas bay ahaydba oo ay manaa yansahana waa tilka alqowma qaala kacbun kacab baa wuxuu yidhi falama sallamtu calى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala markaan rasuulkii ilaahay salaamay qaala wuxuu yihi walxaal waa yabruqu wajhu min asuruur eg waa laba cisho dee konton habeen ha udhaxaysee laba salaamood maalintii hore maxaynu soo maray falama sallamtu tabasama tabasuma اlmuqdabi uma qaala tacaala rasuulkii ilaahay ruux cadhaysan ilka cadayntii buu ilka caddeeyey markaasuu hadalkaa yihi maantana waa tan konton habeen dabadeed rasuulka ilaahay buu u yimi waa salaamay rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaaladiisu tan bay ahaydoo qaala wuxuu yihi walxaal huwa yabruqu isaguu dhalaalayo wejhu wejigiisu min asuruuri farxa daraaddeed uu laba dhalaalayo oo macnaa rasuulka ilaahay wejigiisii baa nuurayey iftiimayey faraxan uu arrintan dee iyo towbadan raggan saddexdaa ee صaxaabadii fiicfiicnayda ilaahay kaba aqbalay uu aad iyo aad uguma faraxsan yahay wayaquulu isagoo markaa ku qowlayana waa markaa uu yimi ee u salaamay abshir bkhayri yowmi mara calayka mundu waladatka umuk abshir waxaad ku bishaaraysataa bkhayri yowmin maalintii ugu khayrka badnayd oo mara calayka kusoo maro wey yom adiga kusoo maro maalintii ugu khayrka badnayd mundu wakti laga bilaabo wala dadka umuka hooyadaha ay ku dhashay oo maalintii ay hooyadaha ku dhashay laga soo bilaabo ilaa maanta maalintii kugu khayrka badnayd maanta weeye taa ku bishaarayso ayuu yihi halkan imaamku raximah llahu tacaala imaam nawowi baan ujeedaaye wuxuu leeyahay macnihiisu waxa weeye waa ishkaal culimmadu ay muujiyeen oo dee waxaa ka horreysay isagoo gaal ahaayo jaahiliye ku jiray inuu islaamay maalintii ugu khayrka badnayde waa islaamkiisii maalintiisii rasuulka ilaahiyna waa ka tan ka cabiray waa nooc istishkaalo markaa sheekhu muxuu leeyahy istisni waa qadaran yahay oo macnu waa maxay siwa yowmi islaamic dee waxaan maalintii uu islaamay ahayn ee rasuulka ilaahay wainamaa lam yastahi liannahu macluumu laa budda minhu waa wax la iska garanayo taas laga maro dee mahurana in laga soo reebo dee taas daraaddeed baanu ugaba soo reebin waa saa bal maalan xaafid ibnu xajar baa wuxuu dhaha raximah llahu tacaala waxaaba iyada jawaab ahaantaa kaba sii fiican maalintan uu toobad keenay oo waa maanta dee isaga uu toobad keena toobadoodii aqbalkii runtii ay sheegeen baaba toobadkeen ahayd way sugayeene dee aqbalkii baa waktigan yimiye maalintan dee ilaahay towbadan uu dee isagu me ama tooba aqbalkiisan maalintan laga tooba aqbalay waxay buuxinaysaa oy taam yeeleysaa maalintii uu islaamay oo maalintii islaamayna sacaadadiisa bilowgeed bay ahayd maalintan uu ilaahay towbadooda aqbalayna waa dee wixii buuxinayay kuba taab noqonayeen oo bal markaa marka la eego maalintan iyo maalintaa hore laysu geeyo ayaamihiisa oo dhanka ugu khayrka badanba weeye walow dee haddii mid ahaan la eego islaamkii uu kaba khayr badanyay yowmkan maalintan towbadiisii almudaaf ilaa yowmi islaamihe bidaayatu sacaadati ahayd taas ba maxay noqon waa khayru min yowmi islaamin mujarad canha maalintii uu islaamay uno towbadan yaani laba socon dee maalintan towbada oo islaamkiisii lala eego ama loo geeyo ayaa kaba khayr badana adigu bal waxa weeyan waa maalin aad iyo aad u weyno waa maalintaa dee farajkaa weyno yimi dhibtii haysatay aynu soo maray waa ti ilaahayna subxaanaه watacaala qur'aanku kuba sheega waana inoo dambeeyaan aayaadkii bal waxa weeyaan taasna ilaahay ka qaaday ee uu kaba saaray ayuu hi rasuulka ilaahay kuba bishaarayso qaala wuxuu ihi kacab baa odhanaya faqultu waxaan idhi amin cindika yaa rasuul الlahi ma adiga xaggaagaa rasuulka ilaahay oo towbadan dee nalaga tooba aqbalay ma xaggaaga am min cindi illaahi mise waa ilaahay xaggii faqaala wuxuu uhi laa bal min cindi illahi ilaahay xaggiisa weeye oo arrinkani xaggayga maaha ilaahay baa towbadiinii soo dejiyey ilaah baa idinka tooba aqbalay wa kaana rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahina wuxuu ahaa idaa sura marka uu farxo istanaara wajhu wejigiisu waa iftiimi jiray kaana wajhahu qidcatu qamarin waxaabad moodeysay wejigiisu gobol ama in dayaxa uu yahay waa dayax dee saafiya wax kaa sokeeyaa jirin dhalaalka iyo iftiinkaa uu leeyaho kalaa wejigiisu noqonaya qaala kacab wuxuu idhi wa kunaa waxaan ahay nacrifu dalika macnaha marka wejigiisu saa yahay inuu dee farxadi ay soo korodhay ama faraxsan yahay taas baanu ka garan jirnaybo waa waxaan wejigiisa noogaba muuqan jiray waxaana inoogaba sugan faraxa intaa leegay rasuulka ilaahay farxay rasuulka ilaahay arrinkii uu kuba sugnaayo shafaqadii badnayd iyo naxariistii badnayd ee ummaddiisa u naxariisanayey iyo faraxii badnaa u kuba farxaya waxaa iyaga ka farax gelinaya ama iyaga ay dee khayrku uguba sugan yahiyo farxaddu ay uguba sugan tahay qaala wuxuu ihi kacab baa yihi falamaa jalastu markaan fadhiistay beyna yaday hortiisii aan fadhiistay qultu waxaa ihi yaa rasuula allahi ina min towbatii towbadayda waxaa kaba mid ah waa towbadayda shukrigeeda weeye iyo tamaamkeeda an ankhalica inaan ka dhex baxo min maali xoolahayga ankhalica macnaa waa inaan ka dhex baxo weeye xoolahaygiiba waa tan aan lahayn markaa hore markan uu lahaa labadaa maro u mooye wax kalama milkiya waa xagga dharka un bay ahayde xoolo waa lahaa inaan xoolahayga ka dhex baxo macnaa ankhalica waa akhrujawn sadaqatan ila allahi wa ilaa rasuulih xaal uu yahay maalkii macnaa dee sadaqo ilaahay xaggii iyo rasuulkiisiiba oo macnaa aan sadaqayso oo ilaahay dee anoo dee ugu dhowaanaya bal dee daacadii rasuulka ilaahayna laba imanaya faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi amsik hayso bacda maalika xoolahaaga barhkood hayso xoolaha gabadhkii hayso fa huwa khayrun laka kaas baa kaaga khayrka badan inaad waxa la wada baxdo sababtu dee waxaa dhici karta hadhow markuu wixii oo dhan ba waa ibnu aadam waa nool yahay baahidiisii baa jirta iyo baahidii dadkiisa idaaqa iyo faqri iyo cidhiidhi baa imanayo ruuxii waxaa la arkaa dee ama badan inaanu taa kuba sabrin oon u adkaysanba taas weeye oo bal matalan saas baa ay tahay inaan dee maalkii lala wada bixina wax lalaba hadho abu daawud baa wuxuu wariyey xadiidkan dee markaa riwaayaadkiisa ama riwaayada abu daawud inuu rasuulka ilaah yihi markuu yihi maya ayuu yihi haddaba barhkii aan la baxo tiina may buu yihi eetuuhi thuluthkii oo ha buu yihi oo thuluthkiibu uma fasaxay sa riwaayo kaloon isagaa kuba sugnayna uu kuba yidhi dee waxaa kaa gudaya thuluth waa saxaabi kalena siduu kuba yidhi oo abu lubaabo la odhanayo maalmihii waxa weeyaan quraydo iyo taas ay hada wax ka yar dhaceen oo markii dambena tir isku xidho muddo iskuma xidhaa masjidka oo rasuulka ilaahayna dee isagaa dee kamau furin ilaa ay toobadoodna sooba degtay waa wax ka yar dhacay oo bal taas dee kolley in waxa weeye adugu kutubu tafsiir iyo dee kutubu siyar iyo waxyaala macruufka ayaamihii quraydo ay ahaydba in markii uu isaguna doonay inuu wada sadaqaysto rasuulka ilaahay wuxuu ku yihi me thuluth baa kaa gudaya oo macnaa dee ruuxu inuu maalkiisi ku wada naduru nadarkii macnaa thuluth baa kaba gudaya weye way tan imanka shukrigan iyo toobadan uu sheegay macno nadari weeye waa macno uu islaaziminaya rasuulka ilaahay waa ku diiday oo dee ruuxii inay hadhow waxyaalo kale laba gelaysaa dhib kalea kuba imanayo uma adkaysanayo cidhiidhigi iyo xoolo la-aantii iyo markaa ina isaga baahidiisii baa jirte markaa rasuulka ilaahay taa uu diiday waxay isu yihi bal intii uu yihi ufasaxayna thuluth bay ahayd riwaayada abu daawud baa inoo caddaynaysa faqultu waxaan ihi fa innii anigu msiku waxaan haysanayaa sahmii qorigaygii ama nasiibkaygii aladii bikhaybara dee wuxuu ahaa dadkii xudaybiyana joogay ayuu ahaa dadkii markii dambena khaybar dee iyagaa lahaa halkaas oo khaybar markii dambe oo ahal xudaybiya ayay ahaayeen kuwii nasiibka u yeeshaye ilaahayna ku abaalmariyaye wixii uu khaybar kaba helay weeye haddaba qaybtii halkaasaan haysan wixii kale malaa wixii madiina u ku lahaa buu doonaya ama uu sadaqaysto qaale wuxu uhi waqultu waxaa ihi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow in allaha ilaahay inamaa anjaanii wuxuu igu badbaadiyey oo uu dee igu badbaadiyoyo towbadaydana laygagaba aqbalay bisidqi runtii aan sheegay waayo kuwii beenta sheegay ee weliba beenta ku dhaartay markii waxyigu soo degay qur-aankii yimi waan arki doonaa in sha allahu tacaala wixii ilaa dee laguba yidhi oo de waciidka weyniyo kuwan ciqaab adduunyaha la kulantay oo ah dee kontonkaa cishee aada u dhibta badnaa laakiin wax dahiray oo lagu dahiray noqotay iyaga ciqaabtoodii mid aakhiray noqotay oo aada u dheeroo dee taasba ruux haddii sida xadiidka saxiixa ku yimi ilaahay khayr la doonana dee waxaabuu ugu soo dedejiya ciqaabtiisiibaa u adduunyada uguba soo dedejiya haddaba in sidqigaas ma ilaahay ugu badbaadiyaa runta sheegay wey wa ina min towbatii towbadayda tamaamkeeda waxaa kaba mida aan imaka toobad keene wey alla uxaditha inaanan ku waramin ilaa sidqa run un mooye ma baqitu inta aan noolahay inaan run un mooye wax kale aanan sheegina taasna towbadayday kaba mid tahay qaala wuxuu yihi kacab fawallaahi baan ku dhaartay maa calimtu ma ogi ana axadan axad min almuslimiina muslimiinta kaba mida waxa weeyaan ablahu llahu inuu ilaahay u nicmeeye weeye ablahu llahu dee macnaa ancama calayhi weeye albalana iyo alibtilaana wanabluukum bishari wاlkhayri fitnatan ilaahay baaba yihi o khayrkiiyo sharkaba waa noqdaa oo walow marka la idlaaqo inta badan dhibta iyo taas uu noqdo markaas laakiin san oo kale markuu qaydan yahay dee macnaha khayrkana waa noqdaa imaka halkan waa ma garanayo ma ogi buu leeyahay axad muslimiinta kamida oo ablahu llahu ilaahay ugu nicmeeyey fii sidqi اlxadiidi xadiidka inuu run kuba sheego mundu waqti laga bilaabo dakartu dalika arrinkaan u sheegay lirasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam ilaa yowmi hada ilaa maalintan dambe uu dee xadiidka inamadiisii baaba kaba wararanayo waa taabiciin inamadiisu ilaa maalintaydan waana waqtigii uu dhabeelo iyaba taas axsana wax ka fiican mima ablaani lah bi wixii ilaahay ugu nicmeeyey oo imaka halkan cibaaradu kolley musaawaad saarayso walow kolkol marka cibaaradan la isticmaalo maaha tafdiiluna xataa musaawaadna loo jeeday inaanu jirin oo wax la simani aanu jirin laakiin dee labadii saxaabiye kaleba runtii bay laba sheegeen ilaahayna runtiibuu kuba badbaadiyey ee wuxuu leeyahay ciddee kaba fiican ama kaba mudo wax kaba fiican wixii ilaahay igu nicmeeyey xagga ah sidqiga inaan laazimo intii maalintaa ka dambeysay anigu ma ogi oo ma garanayo waana kan wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay maa tacamatu maan qastin kadibatan ama kadba iyo ama kidbaba intaba been umaan qasin mundu waqti laga bilaabo qultu aan ihi dalika arrinkaas waa dee maalintaas hadalkii uu yidhi rasuulka ilaahay hortiisa uu kaga ballan qaaday lirasuulillaahi salى اllahu alayhi wasalam ilaa yowmi hada ilaa maalintaydana oo ilaa maanta ilaa waqtigaas been aan dee sibiq mid u gasho oonu dareemayn imaka meeshii kamuu saareen ee laakiin waxaan u qastay oo been ah haba yaraatay inaan sheegaa may jirin weeye runtii un baan ilaaliye wa ina anigu la arju waxaan rajaynayaa an yaxfadani llahu inuu ilaahay yaxfadanii allahu ilaahay i ilaaliyo fiima baqiya cumriga inta kaba hadhayna inuu i ilaaliyo iga ilaaliyo kadib inaan sheego oo uu arrinkaa towbadaydiiba ahaaye sidqiga inaan laazimo taas uu i xafido weeyo wixii cumrigeega kaba hadhayna inaan kaba dhimanayo qaala kacab baa wuxuu uhi faanzla allahu caza wajala ilaah baa wuxuu soo dejiyey ilaah baa wuxuu soo dejiyey laqad taaba allahu calى الnabiyi wاlmuhaajiriina wاlanصaar اladina اtabacuuhu fi saacati اlcusraةi min bacdi ma kaada yaziiqu qulubu fariiqi minhm uma taaba calayhim inahu bihim ra'uuf raxiim laqad taaba allahu ilaahay waa ka tooba aqbalay ama dee towbadoodii baa u daa'imiyey ou kaba aqbalay calى الnabiyi nebigii iyo wاlmuhaajiriina muhaajiriintii walansaari aladiina kuwaasoo itabacuuhu raacay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fii saacati اlcusrati waa shidada saacadeedii waa tabuk weeye waqti aada u kulusaynu soo maray baa la baxayay zaadkii ay wateen aad buu uba yaraa waabu kaba go-ayo dee walow dee mucjisaad ay muuqdeen bal dee dhulkoo kulul oo biyihii nebiyamay wadanee kolkol bay markay wax kala waayaan qalanayeenba de wixii ay fuushanaayeen say uusmiirkiisa uba cabbaan oo kaleba taas baa dhacday waxaa dhici karta xabado timiraa inay dad ay qaybsadaan neef keliya inuu dhowr ruux kaba dhexeeyo kolba mid fuulayo inta kalena ay lugeynayaan marka waxaa jirtay dee qilo xag zaad iyo qilo dahri iyo qilo dee waxyaalahaasoo dhan baaba jirtay waa saacadda adag oo saas baa jeish alcusrana loguma magacaabaybe waa cusro jeishkeedii waa taas saacati lcus saacati alcusra min bacdi maa kaada intuu u dhowaaday dabadeed ama uu u dhowaaday yaziiqu inuu leexdo qulubu fariiqin tana waa qira'a kalo sabciya un inuu leexato oo qulubu fariiqin fariiq ama koox qalbiyadood minhum iyaga kaa mida oo maxay ka leexato waa rasuulka ilaahay itibaaciisa waxay u dhawaadeen ba dee xaaladaa adiga jirta daraaddeed inay hadhaan oy dagaalkiiba kaba hadhaan iyo duulimaadkii ay kaba hadhaan dee makamaha saddexdanu waa dad badyahay taas ayaa shiddadii joogtay dhibtii iyo culayskii baabay barhkood quluubtoodu u dhowaatay inay leexato rasuulka ilaahay itibaaciisii kaba leexato ay ka hadhaan oo takhalluf ay kagaba hadhaan ay kagaba leexdaan laakiin dee ilaahay baa uma taaba calayhim ilaahay baa dee uu ku ilhaamiyey asbaabtii tawbada wuu kaalmeeyey oo sugay oo wixii dee qalbigooda gale taas ahaana ilaahay baa ka saaray oo macnaa uu ka tooba aqbalay wuxuu ku ilhaamiyey asbaabtii tawbada waa ugu kaalmeeyey waa waafajiyey bal matalan dee inay dariiqii kuba sugnaadaan inahu ilaahay bihim ra'uuf raxiim wacala halaaثati waa kuwan ay wataaba ilaahay waa towba aqbalay cala halaaثati saddexdii aladiina saddexaasoo khullifuu bal dee sida saxaabiguba uu kuba fasiray khullifuudan la reebay oo laga dibdhigay dagaalkii inay tagaan ama ghaswadaa inay raacaan ma aha ee waa khullifuu la dibdhigay oo xaggii towbadii iyo waxyaalahaasoo towbadoodii baa la dibdhigay oo rasuulka ilaahay dadkii uba yimee u dhaartay iyagoo beenba sheegaya uu daahirkoodii ka aqbalay kuwa iyaga kale mu mudrigina waa ki yidhi inta ilaahay arrinkiina geesu ridayo bal kaca uu kuba yidhi haddaba la dibdhigay oo laga dibdhigay xaggii dee kuwa kaleba shu-uuntoodii iyo waa arrinkii towbadooda isagaa inoo fasiri doona saxaabigu xataa idaa dooqat waa ilaa markay cidhiidhiyantay oo calayhim korkooda alardu dhulkii ay kuba cidhiidhiyantay bimaa raxubat madu waa masteriyo oo biruxbiha way macasacataha iyadoo dhulka ay waasac tahay oo sideedii ay u waasac tahay ayaa iyaga dhibtii haysay daraaddeed ayaa dhulkii kusoo cidhiidhiyamay muxuu noqdayba dhulkii ay garanayeenba dhul aan ahayn dadkuna dadkay garanayeen dad aan ahaynba wadooqat calayhim anfusahum bal naftoodii baaba dee diiq gasho kuba cidhiidhiyantay bal xataa balaga ilaa uu gaadhay oo dee waa aayaadkii oo dee ilaah baa deeta ka tooba aqbalay towbadiibuu ku ilhaamiyey weeye liyatuubu waxa weeye dee si ay dee ilaahay ay u toobad keenaan dee waana kaa towbadoodii aqbalay iyagii wixii ay ka dhacayna kaba dhaafay yaa ayuha ilaa laga gaadhayo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu ahaada ilaahay ka cabsado maca saadiqiina kuwa dee iimaankooda iyo acmaashooda iyo hadalkooda iyo ku run sheegaya waa macooda noqda oo waa dee sidqigii taamka ahaa sidqigii iimaaneed sidqigii camal ahaan oo camalka sidqigiisna waa inaan waxaan ka muuqda iyo waxa qarsoonay aana iskhilaafin daahirka iyo baatinka dee markaa sariirati walcalaaniya iyo dee sidqii qowleedba kuwaas macooda noqda ahaada macnaa waa run sheega idinku kuwaasna macooda ahaada ilaa halkaa laba gaadhayo bal taasaa waana aayaadkii dee soo degay rasuulka ilaahay kusoo degee dee towbadoodiina ilaahay kagaba aqbalu dadkiina ogeysiiyey subaxdaa dee aynu qisadeeda soo haynay qaala kacbun kacab baa wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartee ma ancama allahu ilaahay ima nicmaynoo calaya korkayga min nicmati nicmo qad bacda id hadaani llahu intii ilaahay ugu hanuuniye dabadeed lislaamiya waa tan eeg waa islaamnimadkii daayna waa sacaadadiisii weyneyd intii islaamnimadka igu soo hanuuniyey dabadeed ilaahay nicmo igumuu nicmayn waxa weeyaan acdama weyn fii nafsii naftayda kaga weyn min sidqi runsheegaygii rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi aanu run sheegay alla akuuna nusqooyinka muslim oo dhan san baa dhacay in badan oo riwaayaadka bukhaarina san baa dhacay waxaanay culimadu su dee shaarixu inoo soo naqlinaya ama imaamku ay leeyihin laadani waa zaa'ida waa sida qaadiciyaadii ay ku baraarujiyeen oo markaa maxay noqonaysaa an akuna kadabtu taasba weeye oo laadan baa zaa'ida oo run sheegaygii aan waxa weeyaan kaga weyn fii nafsii min sidqi rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam oo maxay an akuna inaan ahaado ayaa rabbi subxaanaه watacaala iga badbaadiyey kadabtuu mid been uba sheegay oo faahlika aan markaa halaagsamo kamaa halaka aladiina kadabuu si kuwii beenta sheegay ay u halaagsameen oo macnaha waxa weeye ilaah baa subxaanaه watacaala wuu ii nicmeeyey ama mag ogiba uu leeya ama igumuu nicmayn aniga agtayda nicmo igumuu nicmayn islaamkii dabadeed kagaba weynba runtaa aan sheegay oo ah in ilaahay idee balmahtan iga badbaadiyey inaan noqdo mid rasuulka ilaahay been u sheega sida kuwa munaafiqiinta ahaa iyo mutakhalifiintii bikayri cudrin ay beenta uguba sheegeenoo siay markaa ay u halaagsameen baan u halaagsamay halaagoodna waa kan in اllaha ilaahay qaala liladiina qaala wuxuu yihi liladiina laantu macna can weeyo waa can iladiina ama waa dee shanigii kuwaa shanigood isagoo kaba hadlaya ilaahay kadabuu beenta sheegay wuxuu yihi xiina anzla اwaxya waxyiga markuu soo dejiyey shara maa qaala liaxadin wuxuu shaksi ku yidhaaho ama cid ku yidhaaho wixii uguba sharka badnaa waa waciid aad u adago qaala اllahu tacaala sayaxlifuuna biاllahi lakum ida اnqalabtum ilayhim litucriduu canhm faacriduu canhum inahm rijsun wama'waahum jahannamu jazaa bima kaanuu yagsibuun siintu waa tanfiis waa tan xalay sheegaynay dee waaba si wax aayaadkan qaybtani ay horeba usoo degeenba inta aan dee laba soo gaadhin sayaxlifuuna way dhaaran doonaan bilaahi ilaahay lakum idinkay idinku dhaaran doonaan ilaahay idan qalabtum marka laabantaan ilayhim yaa xaggooda u laabantaan maxay u dhaaranayaanna waa dhaar beene litucriduu si a uga jeedsataan canhum iyaga xaggooda oo aydaan u canaanana wax kalena aydaan ugu samayn eefaacriduu canhum waa si rasuulka ilaahay yeelay ka jeesta macnaa ruuxa la canaanaya waa ruux dee rajo laga qabo waa ruux dee isagii la doonayo la jecel yahay ee kan isagu dee inay wax rajo laga qabaama jirtay iskaga jeesta weeyo waxba ha canaananina wax kalena ha ku samaynina faacriduu canhum inahum rijsun ilahay muxu uhi waaba nijaas ridsi weeye wama'waahum hoygoodno jahanamu jahanamu weeye jazaan bima kaanuu yagsamuun iyaday taasi tahay abaalmarin laga abaalmarinayo wixii ay ahaayeen kuwo kasbada yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinkay idiin dhaaranayaan maxay u dhaaranayaan litardow canhum si aa uga raali noqotaan fain tardow canhum haddaa kaba raali noqotaan oo dhowrtoodan iyo beentooda inta rumaysataan kaba raali noqotaan dee falaa yanfacuhum ridaakum weeye kol haddii ilaahay u cadhaysan yahay ridiina waxba uma tarayo idinka ridiinan wax alla wuxuu tariyaa ma jirto kol haddii rabbi u cadhaysan yahayo waayo fa in allaha ilaahay laa yardaa ma raali noqonayo can ilqowmi alfaasiqiina qowmkaa faasiqiinta ee daacadiisa ka baxay kama raali noqonayo markaa ridihinna wax alla wuxuu u tarayaa markaa ma jirto waxba uma anfacayo bal taas baa ilaahay kuba soo dejiyey de waa kuwii beenta sheegay kuwii rinta sheegayna wax qabsadayba oo dee ayaamaha dee badnaaba konton habeenay gaadhay qabsadayba dee farajkaas iyo naxariista iyo towbadaa ilaahay kaba tooba aqbalay ayaa timiyey nicmadaa weyne u nicmeeyey qaala kacbun kacab baa wuxuu uhi kunaa waxaanu ahayn khulifnaa kuwa la dibdhigay ayuha halaathatu macnaha khusa halaathata maxalku waa maxal nasbo dee walow ay inoo rafcsan tahay oo imika saddexdan baan ujeedaan khaas yeelayaa waa ani isaga iyo labadii kale waxaanu ahayn kuwa la dibdhigay maxay laga dibdhigay can amri ulaa'ika kuwa arrinkooda aladiina kuwaasoo qabila minhum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ka aqbalay xiina xalafuu lahu markay u dhaarteen oo kuwa rasuulka ilaahay ka aqbalay markay u dhaarteen ayaa arrinkoodii baa lanaga dibdhigo dee iyaga waa kanoo rasuulka ilaahay yidhi kacab inta ilaahay arrintiina gees u ridayo markii dambena amarkaga bixiyey inaan nimankaa dee lala hadlinba oo fabaayacahum uu la mubaayacoodo wastakfara lahum uu dembi dhaaf dalbay wa arja wuu dibdhigay arja iyo akhar waa isla macno wa arja waa dibdhigay rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay amranaa annaga arrinka yagiibuu dibdhigay xataa qada allahu fiihi ilaa dee bacda khamsiina leyla ay aayaadkani soo degeen oo ilaahay toobadii iyaga kaba aqbalo ilaahay xukmiyey fabidalika waa ka waa taakhiirka ama rasuulka ilaahay irjaha uu dibdhigay uun ee kuwa uu kaba aqbalay wixii ay sheeganayeen ee uuna la mubaayacoodayna u istikfaar dalbay arrinkoodii arrinka iyaga ka dibdhigay kaasba ama arrinkaas buu qaala allahu caza wajal wacalى halaaثat aladiina khulifuu kuwii la dibdhigay saasaa ilaahay yidhio walaysa ma ahni aladii kii dakara allahu ilaahay sheegay mima khulifna mima kia khulifna nala dibdhigay dibdhiga nala dibdhigay ma ahaanin takhallufan hadhitaankeeni aana can ilgazwi ama aan ka hadhnay duulimaadkii ma aha ee wainamaa huwa waxa weeye khulli fuudani la dibdhigaydo takhliifuu rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dibdhigiisii iyo ana anaga una dibdhigay iyo wa irjaauhu waa isla macno dibdhigiisii amrana arrinka iyaga uu dibdhigay ee uu ka dibdhigay caman xalafa lahu dadkii u dhaartay wactadara ileyhi u cudur daartay ee faqabila minhu kaba aqbalay taas weeye mantuna xagga macnana de waa ka jamc xagga lafdigana waa ka mufrado markaa faqabila minhu iyo damiirkan dee ifraadkee laabmay waa iyadoo lafdigeedii la eegay xagga macnaa haddii la eego faqabila minhum iyo taas bay ahaan layde in ayay khaasatan tan dambe ahaan layd bal xadiidku waa weli way inoo dhammaadeen laakiin riwaayaad aanu inoo dhamaynayne wixii yare ay ku kala dunaayeen un uu inoo caddayn doono ayaa inoo hadhay waxyaalahay ku kala duwanyina isaga meelo qaarkood dee sheekhu ishaari doona waayo ama isaga wax dambe oo dee riwaayadii dhammayd ee dheerayd wataa inoo dhammaatay kolley wixii aan yar oloran karayna waan eegnay qorooyinkiina sharaxaysana bal fawaaida iyada meelahan kuba sugan ee sheekhu uu tirinayo wuxuu gaadhsiiyey bal masalan toddobiyo soddon faa'iide ayuu gaadhsiiyey oo waxyaalaha lagaba qaadanayo barhkoodna ina intaa dee marka la eego haddii loo gegeeyo shuraaxda kale waxyaalaha kuba suganna waxyaala sooba kordhi karaa way jiraan macnaa waa xadiid fawaa'id badan iyo umuur badan leh dee farxadda iyo xanuunkaa hore weyna leh taasba weeyaan oo dee bal umuurahaasna way deegan doontaan kolley qeyb badan oo kuwa kaba midana markaan xadiidka soo laqbaynaynay ayaan soo raaciye وxdثnي محمد بن رافع قال xdثna حuجaين بن المثنى قال xdثna ليس عن عqyل عن بن شهاaب بإسناaد يuنس عن الزهري sواء waxa weya cqayl iبن khاaلد ba iبن شهاaب xadيidka ka wariyey markii horena يuنس baa warinayey oo iبن شهاaب xadيidkii ka wariyey marka dee يuنس isنaadkii uu kagaba wariyey iبن شهاaبna waa ka aan soo maray oo wuxuu leeyahy waana islamid bisnaad yunus can suriya sawan markii horena maxay ahayd walow inta hore ay in yaroo jumlo ah aynu nidhi waa bilaa isnaad aynu soo aragnay muxuu yihi akhbaranii cabdالraحman ibn cabdillahi bni kacb ana cabdالlahi bna kacbin waa intaas ba waxba isyar bedeli doona taagta waayo riwaayadan cuqayl waxay la mid tahay ti yunus taa yunusna ibnu shaab cabdالraحman ibn cabdillahi ibnu kacb buu ka wariyay cabdالraحman ibn cabdillahi ibnu kacbna aabihii cabdillahi ibnu kacbin oo ahaa qayda kacbin intaas wax yar ba halkaa is yar bedeli doona riwaayaadka kale وxadثnي cbd بن حmaydi qال xadثnي yعqوb بن إbrahim بن سacdi qال xadثna محamed بن cabdاللahi بن msلm بn أkhi الزhriي عan cmhi adeerkii محamed بn msلm الزhriي waa iبn shab qال أخbarnii cabdالرaحman بn cabdالlahi بn كacb بn malik أna cubaydayak riwaayadan yaawo leh waa iبn أkhi الزhri محamed بn cabdالlahi بn msلm farqiga yara udhexeeyaana maxay tahay cabdالرaحman iبn cabdالlahi بn kacb bn muxuu ihi ana cubaydallahi bna kacbin markii hore ana cabdالlahi bna kacbin bay ahayd waa cabdالlahi cubaydullahi iyo cabdullahina waa laba ninoo walaal ah nimankan waxa weeyaan isaga kacab dhalayna de waaba wada hiqaadun oo nin daciifi kuma jire haddaba ana cubaydallahi bna kacb bn malik wa kaana waxaa qaa'ida kacbin markii hore taas cabdillahi baan kuba soo maray kacab ninka qaa'idkiisu ah xiina camiya markuu indhabeelay isaga hagi jiray qaala wuxuu ihi samictu kacba bna malikin yuxadiثu xadiiثahu kacb ibnu malik baan maqlay bal markaa waan laqbada waan wadi doonaaye riwaayadan ibn akhi zuhri waxaa dhacay cubaydullaahi oo dee kaa musaqarka ah wey riwaayo kaloo naga dambayso macqal ibn cubaydillahi aljazari warinayo zuhri ka warinayana taas baa dhacday ama riwaayadii yunus iyo riwaayadii cuqayl ibnu khaalid labadaba can cabdillaahi bni kacbin oo mukabara ayaa dhacay saasaa dhacday waxaanu daraquni oo kale iyo ka dhigay sawaabku inuu yahay ismiga hore mukabarka in cabdullaahi la yidhaaho taas baa sawaabku yahay bukhaarina isagoo xadiidkaa soo celceliyo oo dhowr meelood kusoo celceliyo kolow dheereeyo kolow gaabiyaba marna isaga isaga may dhicin halkiisa riwaayaadkiisa cubaydullaahi cabdullaahi unbaaba dhacay de isagoo raggan qaarkoodna kaba wariyo bal waxaan leenahay waa laba ninoo walaalaa labaduba waa laba ninoo siqaatu ruwaad kaba mid ahe laakiin tay raajax yeelaan waa labada nin hore aynu soo aragnay riwaayadooda oo ah ninkan ka warinaya xadiidka kacb ibnu malik qaa'idkana ahaa ama kii hagi jirayn ahaa min bayni de baniih wuxuu ahaaba waa cabdullaahi ibnu kacbintiye waa inta bal maalan taas haddaba in taas waan ogaanay qaala wuxu uhi samictu kacb bna malikin yuxadiثu ayaan maqlay xalu waramayo xadiiثahu xiina takhaلafa can rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه waslm fii qaswati tabuk dullamaadkii tabuk markuu kaba hadhay wasaaqa xadiiثa xadiidkii buu kaxeeyey oo markaa waa isaga riwaayada dee ibn akhi الzuhri riwaayadiisa wazaada fiihi wuxuu ziyaadiyey calaa yunusa yunus marka la eega riwaayadiisi wuxuu la dheeriyey ina intii kale xadiidka waa kii hore waa siyaaqii horeo kale waa kii dheeraa ee laakiin wuxuu la dheeriyey riwaayada yunus fakana rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu aqalamaa waxa yarayd yuriidu inuu doono gazwata dulimaad ilaa oo uu doono waraa bigayriha macnaha wuxuu dadka uga dhigi jiray waxa kayrkeed wuu tawriyeysan jiray tawriyadu waa laftii laba macno loo midna dhow yahay midna fog yahay oo dee ruuxii isagu ku hadlaya kii durugsanaa buu ujeedaa laakiin dadku macnaha dhow bay kaba fahmayaan haddaba rasuulka ilaahay muu caddayn jirin meesha uu u baxayo ee waa ar la arkaya dadku inuu khazo u baxayo meel dee si ay dee dadku hadal buu odhan jiray dee waa run ah marka la eego rasuulka ilaahay tu ulaba jeeda laakiin dadkii laga arko inaanay jihadii amaalkii meel kale waxaan ahayn ay kaba fahmaan oo ji ti aanay kaba fahmin qaradkuna waxa waaye ixtiyaadkii xagga dagaalka iyo umuurahan oo de dadkii munaafiqiinta iyo dadka kale jawaasiistooda abaa dhici karta haddii markii la ogaada markiiba warka gudbinayay oo waa laga sii digniin helayay si aan haddaba taa loo ogaan ayuu rasuulka ilaahay tawriyada la iman jiray laakiin tan waataynu soo maray markii horeba inuu u caddeeyey dadka muslimiinta arrinkooda sababta ugu caddeeyeyna waa masaafadii dheerayd waqtiga kulul cadowga badan ee la qaabilayay waxyaale si hagaag loogu sii diyaargarooboon laysu dhigan dee aadna loo diyaar garoobo haddaba saas o yuriidu غazwata in la wara bغayriha xatى kana tilka اlغazwa iyada taa waa caddeeyey walam yadkur muu sheegino fi xadiiثi ibn akhi zuhriye aba khaysamata walxuqw binimita naag inta hadduu la dheeraa intan waa ka dhiman yahay o aba khaysama iyo inuu rasuulka ilaahay kusoo gaadhay tabuk intaa iyada ibn akhi zuhri riwaayadiisa kumay sugnayn طريقا baa inooga hadhay xadيiثkii وxadثnي سلمة بن شhبيب qال xadثna الxسن بن عyن qال xadثna معqل وهو بن عubayd اللahi عن الزهري qال أخبرnي cبدالرحمن بن cبداللahi بن كعب بن مالك عن cمhi عubayd اللahi بن كعب lakiin waa t waa labada waa ti aan sii sheegaya معqل بن عubayd اللahi الجزري lakiin de tay raaجxa yeeleen waa taa yunus iyo cqayl وkاna qاaئda كacbi xiina uصiiba basru markii basrkiisa la asiibay wakaana waxaan u ahaa waa cubaydالlahi bu jee ujeedaa aclama qowmi qowmkiisa ninka ugu aqoon badan wa awcaahum uguna xifdi badan liaxaadiiثi aصxaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم markaa qowmkiisii reer bani salimaba ninka xagga ugu dabdi badan ee ugu xifdi badan asxaabtii rasuulka ilaahi akhbaartooda ayuu ahaa وqaala wuxuu hi samictu abi aabahay baan maqlay kacb bna maliki wahuwa axadu الhalaaثati aladiina tiiba calayhim waana saddexdii nin kamida laga tooba aqbalay ayaan maqlay haddaba maxay yuxadiثu xaalu waramayo ku waramayo annahu lam yatakhalaf inaanu ka hadhin can rasuuli الlaahi salى الlahu عalayه wasalam fii gazwati gazaha qad duulimaad uu duulay weligiiba غayra gazwateyni laba gazwo mooye labada qaswana waa ta aan soo marayoo midna waa beder midna waa tabuk وsaq xadiiثa xadiidkii buu waday kaxeeyey siyaaqa horeynu soo maray waqaala fiihi waxaanu yihi waa in ziyaadee wagazaa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahina waa duulay binaasin kaiirin dad badan oo yaziiduuna calى casharati alaaf dee soddon kun bay gaadhayeen baaba laydhaa barhkood baa kaba badiya waa tiro badan oo ka badan dee toban kun oo dee kol adaani xadaystayd xataa haddii labaatan iyo soddon laba yidhah dee waa wax ka ziyaadsanuune walaa yajmacuhum ma farabadni waxay kaba qabaan ma jamcinahayn diiwaanu xaafidin waqtigaasna may jirinba dee diiwaan dadka magacyadooda laguma qoro dadka mutadawicada ama jihaadka tegaye berigii dambe cumar bay bilaabantaye laakiin waqtigan dambe iyagu xadiidka sheegayaan dee waa wax jiroo la yaqaane imika diiwaanun xaafidun waa ti aan lahayn riwaayada bukhaari baa dhacday halkana waa taas wa inoo dhacde ee ku xaafid ah diiwaanki adigu waa diiwaan xafida magacyadooda lagu ururiyo oo la geliye sijiligaasi farabadni waxay ka qabaan dee waraaqaheena noo dhib yarna waqtigaa may jirin haddii juluud lagu qorayo ama wax kaleba lagu qorayo kumayaalkaa la qorayo de waxay buuxinaysaa ama aqalna buu buuxinaya wixii laguma qorayayo wax markaa diiwaan xaafidina ma jamcinahayn bal xadiidka kolley waa inoo dhammaaday waanan soo aragnay fawaa'idiisina wax kamida dee waaban sheegnay oo kolley imika waxaan kuba laamayaa ma jirta casharkan sii wadayaaye de bal waa xadiidkaas kolley umuura qaarkood dee waxyaalo badanna waa taa idiin tilmaamayo oo sharaxay kuba sugan tahay laakiin barhkood dee qayba qaarkood maan wada dhamayne markii hore haddii ilaa casharkii hore iyo dee kanba waan wadnay baabun fii xadiidi lifki wa qabuuli tawbati lqaadif axaadiistisa kii hore un laba midan dherarka waayo qaybtan axaadiis laadheero dee waa ti aynu kolley kuwa hore soo marayba oo kii juraj baynu soo maray oo kuwa ka dambeeye waa soo maro kana waan haynaayo kuwa kale aynoo dhameeyo xadiidkii jasaasada dambeeyo waxa weeyaan xadiid kalo iyaguna dhaadheer baa inoo dambeeyo xadiid kitaabka akhirkiisa isna aada u dheer kuba iman doono abilasar xadiidkiisii qaybta dambe axaadiistii dawaalka ahayd ayaaba jirta kolley waa laba xadiidoo dee dhibta badan ee ka cabansatay dhib dee laba mid oo caaisha iyada qabsatay xadiidkeed weeye waa xadiidka ifkiga xadiid dheero bal wax yar ayuuma de intii waktiga inaga suno kolley casharku si aanu marka dambe haddaan caawa isaga dayna habeenka dambe aanu wada dhammaan karahayne bal aan wuxu sii wadno wey waa ifkigii iyo been abuuradka xadiidkiisii iyo ruuxa qaadifka ah ee ruux dee markaa qadfay hadduu qadafkaa ka toobad keeno in la aqbalayo iyaduna waa macsiyo waayo laakiin hadduu dee qadafkiisii kasoo laamo hadduu ruux zina iyo waxyaalo kuba ceebeeyuu ku qadfay dee iyadana waktigii dee ay tawbadu furnaydna ay tahay tawbadiisii la aqbalayo waa umuur inoo iman doonta xadaثna xibاad بن muسى qال aخbarana cabdاللahi بن المbaaرaki qال aخbarana yuنس بن يزيد اأyliy بل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والسياق حديث معمر سياقنا وحي نوصى صعدا وحديث معمر من رواية عبد بن رافع عبدي إن الرافع رواية ديس معنوها محي مكال كان muslim marka hore xibaan ibnu muuse waa habeenkii inoogu horeeyey inuu xibaan ibnu muuse kitaabka inoogu yimaado sheekuna raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay horta dee waa qolooyinkii xadooda la kasrin jiro kuwa amalaa dabdi baa inooguba horeeye saxiixa muslim meel dikri uu ku leeyahay ninkani waa halkan laakiin saxiixa bukhaari aad buu ugu badan yahay saxiixa bukhaari haddii xibaan saxiixa bukhaari dhaco can cabdillaahina isaguu noqdaa weeye cabdillahi ibn mubaarakna weeye cabdillaahi uu idlaaqaya xibaanka can cabdillaahi hayra mansuubin waa isaga eh ee bal haddaba kitaabkaa kale ha ku badnaadee kenan waaba halkanuun marka maxaa jirta cabdالlahi بn mubaarak xadiidka wuxuu ka wariyey yunus waa mid horta waa sanad haddana sheekh wuxuu u laabmay isxaaq ibnu ibrahim iyo moxamed ibnu raafic iyo cabdi ibnu xumeyd saddexdaasoo sheekhadiisii ah saaxibaaba sheekh uguba yahay iyaga dariiqoodu muxuu yahay waa cabdالrazaaq can macmar marka meesha xadiidku halkay isugu kulmi doonaa waa zuhri ee dariiqa horena waa marka la eego waa yunus dariiqa labaadna waa macmar waxaanu sheekhu inoo sheegay siyaaqan uu imika xadiidka ku wadi doonaa siyaqa uu ku wadi doonaa waa macmar xadiidkiisii oo ah min riwaayati cabdin wabni raafic iyaduna markaa isxaaq riwaayadiisa maahe cabdi iyo markaa ibnu xumayd iyo ibnu raafic oo maxameda markay noqotay riwaayadooday ka wariyeen macmar taas waa cabdirazaaq can macmar taas baa siyaaqan dheer ay noo bilaabmayo yeelan doonto kuwa kale macnihii bay la wadaagsanayaan marka qaala yunus wa macmarun hadda eeg macmar baa siyaqa leh laakiin yunus iyo macmar waxay yidhahaen jamiican xaalayiin iyagoo dhan can zuhriy zuhri iyagoo kana warinaya أخبرني سعيد بن المصيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوري marka ayuu ka warinaya xadiidku waa xadiid kolley dee malaa waxay la tahay un dee أولى وأفضل من شرح xadiidka waa xaafid بن xaجر فتح الbاrي khاaصaةa ma meelo dee inta hore ee waa markuu suuraة nuur iyo tafsiirkeed joogo taas kitaabu tafsiir waxaanu sheegaa caisho mooye lix صaxaabiy oo kale oo xadiidka wariyay inuu jiro imaka afar baan arki doonaa halkani toban taabicina inay caisho ka wariyeen dee kutub kala duwanna way ku sugan yihiin duruqday usuusha lixda a leeyihiin horta waa dhameeyaaba uu soo dhigdhigtaa si ay yihiin aimadii kalen waxay kaba soo saareen intaasoo dhanna waxay isla dheeriyihiin iyo bal waxyaalo isagoo matigii bukhaari wada ayuu sharaxii haddii ziyaado mid leeyahay ama wax ka duwan leeyahay taas wuu ku dhameeyayo dee malaa dhowr iyo labaatan safxo safaxaadkii fatxulbaariya aad dee xuruufta yaryar iyo buuxida ahlaayo haddii malaa hagaag loo googooyo farweyn laguma qoro la dabdiyo dee dhici kar laydna ay toddobaatan iyo siddeetan iyo gaadh lahaayeen taas baa adigu sharaxu yahay oo bal markaa waxa weeye imaka laakiin maxaa muslim aan kuba hayna sheekhyadiisii markaan soo dhaafno zuhri xadiidka waa warinayaayo afar taabici buu ka wariyey afartii taabici de waaba fuqahadii waaweyneyd ee madiina waxaan calqamat bnu waqaas ahayne saciid iyo curwe iyo calqama iyo cubaydullahi bnu cabdillaahi weeye waxay warinayaanna waa can xadiidi caaishata zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam caaisho xadiidkeedii rasuulka ilaahi weynadiisa ahayd xiina qaala lahaa markay ku yidhaaheen ahlulifki nimankii been abuuradka iyo ifkigu maa qaaluu waxa ay yidhaaheen oo fabara'aha allahu ilaahay beri yeelay mima qaaluu wixii ay yidhaaheen uu kaba beri yeelay wa kulluhum eeg hadalka uu leeyahe zawri dhammaantood waa afartoodani xadaanii wuxuu iigu warramay daa'ifatan qidco iyo gobol iyo qeyb min xadiidiha xadiidka caaisho kaba mid ah iyaguna caaishay ka wada warinayaan wa bacduhum barhkoodna kaana wuxuu ahaa ucaa mid uga xifdi badan lixadiidiha xadiidkeeda maha si guud oo iyaga dabdigoodii ma kala raajax yeelayo laakiin xadiidkan ifkaga markay noqoto barhkood waa uga xifdi badnaa xadiidkeeda min bacdi barhka kale waasbata mid uga suganna uu ahaa iqtisaasa raac macnaha xagga siyaaqa xadiidka kaxayntiisa iyo dabagelkiisa waa siyaaqa waa uga sugitaan badnaa barhkood waqad wacaytu waan xifdiyey can kuli waaxidin mid kastoo minhum iyaga kaa mida alxadiid aladii xadaanii xadiidkii intii uu ii sheegay iyo qidcadii uu sheegay waan kaba xafiday wabacdu xadiiihim xadiidkooda bacdigiina yusadiqu bacdan de macnaa waa xadiid kale dheer maaha mid kasta qidcada u sheegay way isrumaynayaan oo barhkood ka kale barhka xadiidka kale dee way iswaafaqsana way isrumaynayaan dakaruu markaa waxay sheegeen bal xadiidka halkan inooga bilaabmayaa laakiin masale weyn oo masaa-ishii mustalaxa ayaa meesha inooguba sugan horena waxaynu usoo aragnay masale kale oo tanna waan sii ishaaray oo ahayd iyadoo laba nin xadiidkii ay wada warinayaan laakiin mid kastaaba xadiidka oo dhan buu warinayaa waxaanan soo aragnay isagoo dee ninka kale aan magacaabin muslim cabdullaahi ibnu lahiicuhaa baanan idhi ciddii kale bal saniiciisaa la wadaagsatayna waan soo sheegnay bal laba nin hadday xadiidkii wada wariyaan nina uu kasii wada wariyo laakiin mid kasta xadiidka oo dhan uu warinayo xadiidka oo dhan uu warinayo masaladaasi way inoo horeyso waxaan idhi waxa bannaan dee way fiican tahay in la dhameeyo sidoodii loo sheego iyadoo la kala soocin kalo dii mid kasta xadiidka oo dhan wada warinayo in lasoo qaado lasdebankaas taasi way bannaan tahay suurada hore waxaan idhi in midkood la gooyana way bannaan tahay ama hiqadii ha noqdo ama kii daciifka ahaa kol haddii xadiidkii dhan yahay oo kaa la gooyey xadiidkiisi qeyb ka midi kan aanu laba socono taasi waa masale inoo horeysay ahayd ka daciifkana waa la goyn karaya baan idhi kol haddii dee daahirku uu yahay in kana xadiidkiisii lasoo wariyay isaga xadiidkiisii wax ka midoo lasoo qaadayna aanu jirin midkood haddii lagu gaabsado laakiin masale kale maanta inoo timi masaladaasi waxa weeyaan xadiid baa dee jamaaca ay wada warinayaan xadiidkii midba in buu wariyey eeg midba in buu leeyahay imaka maaha raggan curwo xadiidkiisii inooma dhamma calqamo intii uu warinayay inooma dhamma cubaydullaahi ee waa laysku daray weeye oo kana in buu lahaa kana in buu lahaa kana in buu lahaa markaa xadiidkaa dhan ayaa kala soo baxay waana kala xifdi badnaayeen manaan u kala soocina laakiin imaamkan xaafidkiisa wuxuu sheegay mid kastaba intii uu sheegay inuu xifdisan yahay inuu xifdisan yahay iyagu si ay kala marka leega xadiidkan ay u kala xifdi badnaayeen marka masaladu waxa ay tahay oo kale haddiisan oo kale dad xadiid wada warinayo midba in warinaya la ysraaciyo oo ay wada joogaan laakiin imika ay wada joogaan oo aan la caddayn midba intii uu lahaa aan la caddaynee layskuba daro bal horta waa shay jaa-iza ay culimadu yidhaaheen taasi waa mid waa masalo halkana waa ta iyada inooguba sugan marka laakiin hadday raggani wada hiqaad yihiin eeg wada hiqaad yihiin mid kasta qadarkiisi iyo inaan garaninbe dee saa in laysu raaciya xadiidkii xadiis la aqbalaysa kan buu noqonaya kol haddii la caddeeyena midba qeyb inuu lahaa si aan loo kala goyn oon loo kala reebin arrinta markaa meesha taalla waxa weeyaan in midkood la gooyo ma banaanaanayso halkan waayo haddii midkood meeshii lagaba rido arrinka imanayaa waxa weeye qeybtii xadiidkiisu halkan ay ku jirtaa idraaj baa xadiidkii soo gelayo raggan riwaayadoodii waxaan ahayn baa la socdo dee iyagiina loo tirinaya waa kan la gooyey mid lama gooyn karo waa hiqo arrin kalaa taalla haddii raggaa xadiidkan wada lahaa midba qeyb lahaa midkood daciif yahay xadiidka o dhan daciif buu noqonaya waayo qidco kastaaba waxaa suurtagala ee waxa weeye taasoo waxa weeyaan waa dacfu bacdin muqtadin litarki suulahaa ciraaqi oo kale bal xadiidkan markuu sheegayo maca lbayaani ka xadiidi lifki uba dacfu bacdin marka wa dacfu bacdin muqtadin litarki way haddii barhkood uu daciif noqdo waayo wuxuu leeyahay way banaanayd buu leeyahay oo haddii xadiidkii midba uu qidco warinayo oo kale in la wariyo min غayri maysi bijamci khalada iyadoo dan layskuma darayo maca bayaani ka xadiiثi ifki wa ضacfu bacdi muqtadin litarki sida xadiidkan ifkiga oo kale waa masaladan aan hayno lakiin haddii midkood daciif noqday maka raggana waa isqaada xadiidka o dhan de qidco kasta inuu kiisii tahay ayay noqonaysaa welibana markaa maxay noqonaysaa hadday ama wada siqaad yihiin ama daciif jiro labada midna ruux lama goyn karo hadduu xataa wada siqaad yahina ruux lama goyn karo waayo ziyaad iyo idraaj baa soo gelaya haddii iyada waxa wey labada suraba haddii midkood ina hadalkeed badaayo adigu imaka ti inoola mid maahae lama goyn karo ruux lama ridi karo haddii midkood daciif noqdana xadiidku si guud buu daciif uba noqonaya lakiin imika waa ragga wada siqaadka waana waa garanaya isaga waa xafiday waa isku daro waa isku buuxiyey midba intii dee barhkoodna way kuwa kale riwaayaadkooda way kaba dheer xaafid bn xajarna umuuraha waa tatabuca barhkood riwaayaadkooda oo dhan waa helay kutubtay ku sugan yihiin waa jiray ragga qaarkood sida saciid oo kale iyo malaa calqama iyo dariiqan suuri mooye dariiq kaloo ay dhameeyeen oo kutubtii uguma sugnayd maba jirto bal waxa weeye haddaba qasada iyada intay nooguma suganna arrinku kan weeye kolle sheekuna raximah llahu tacaala waxa weeyaan waxoogaa waa khulaaseeye lakiin de waa masaladii saan usoo dhigtay waa hadalkiisi iyo wixii kale raaciyeybe bal taasi waa inta hore haddaba dakaru waxay sheegeen afartoodan ana caaishata caaisha zawja nabiyi sala allahu alayh wasalam qaalat inay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa araada marka uu doono an yakhruja inuu baxo safaran safar uu baxo kolley nascu lkhaafid bay ku nasbisan tahay un mafcuul ma odhanayno dee ficilku waa ficil laazima kharaje waa an yakruja safaran ay an yakruja ilaa safarin weeye marka waa nasfulkhaafid baa lagu nasbiyey safar xaggii uu baxo haddaba ficilka macno dee ficil kaloo mutacadiya la dibnisiino an iniraahno idaa araada an yakruja an yunshi'a oo markaa safaraya mafcuul bihigeedii noqonaysaa inuu dee la yimaado insheeye bal safar aqraca bayna nisaa-i dumarkiisa dhexdooda uu qori tuuri jiray haddii dee cidi ay raacayso weeyo kolley cidi raacayso nid tii uu doonayay un lamuu soo bixi jirin oo taasi ay raacdo ee waa caddigii rasuulkii ilaahay qasbigii waa u qori tuuri jiray tii kolba qurcadeedu ay usoo baxdo ayuunbaa raaci jirtay hadday laba raacayaanna labaday qurcadoodu soo baxdo ayuunbaaba raaci jiray ee xadiidkuna daliil wuxuu yahay jamaahiir alculamaa qowlkoodii ahaa in qurcadu wax wax lagu kala sooco ay tahay khaasatan san oo kale dumar markay noqoto iyo bal qismadii oo kale iyo wasaayo waxyaala adigu dee meelo aanay gelin baa jirte waa meelahay gelaysa waa jamaahiir alculamaa axaadiid kala duwanna way kuba timoo tan iyo ay kaba mid yihiin abu cubayd baa wuxuu ihaha saddex waa siu shaarixu soo naqlinayo saddex ambiyadii ilaahay ayaaba ku camal falo yunus buu ujeedaa wuxuu ula jeedaa yunus markii dee doonidii dee intuu cadhooday uu doonida fulay fasaahama fakana min almudxadiin mudxadiin oo waa qori tuurtay oo waa kii dee badda laguma tuuray isagii qurcada kuma soo baxday oo kale zakariyana waa tii markii ay dee qadiyadii maryam yaa kafaalo qaadanaya waa taasoo waxa weya aqlaamtoodii ay ku tuureen biyihiiba dee isaga kiisa qurcadiisa ay soo baxday sina isaga maryam oo markaa dhalatay kuba kafaalo qaatay dee rasuulka ilahay inta buu uba jeedaa iyo dee meelihii kale ee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh aguma sugnaatee bal kolley madhabta xanafiyada qowl ba ay jireen waatan arrinta kale inaguma sugana ruux hadduu safar tegayo haweena wax ka badan qabo dee miduu doonaya uu laba baxaye dee qurco waa cadliso u dhaco ayuu kubala baxaya ta ama tii ku raacaysa ay kuba raacaysaa taas bay tahay haddaba saasuu samayn jiray fakharaja markaasaa qaalat caaishatu waxay tii kharaja biha faayatuhuna toodii kharaja uu soo baxo sahmaa qorigeedii ee markaa loo qori tuuro tii qurcadeedu ay soo baxdo ayuu kharaja bihaa la bixi jiray rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam macahu isaga maciisa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faaqraca bina waa noo qori tuuray fii gazwati dulimaad gazaaha uu duulay gazwatu bani lmustaliq bay ahayd ama gazwat lmuraysiic taas bay ahayd kolley ibnu isxaaq esaydhaan sanadii lixaad bay ahayd badhna way kaba horreysiyaan waa shan iyo toban jirkeedii taqriiban iyo meelaha ama uma way buuxin fakharaja fiiha waxaa soo baxay sahmii qorigaygii ayaa soo baxay oo markii loo qori tuuray iyada keedii baa soo baxay fakharajtu waa baxay maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayه wasalam wadalika kaasna bacda maa unzila alxijaabu dee muraystic marka nila sanadii lixaad khadaq waqtiyadiisiina ama waqtiyadaa dee khadaq dabadi uuna uu soo degay xijaabka dumarka la amrayay taasuu kaba dabeeyey intii xijaabka la amray dee dumarka ay raggii kaba qarsoomeen markaas taas dabadeed bay ahayd fa ana aniga uxmalu waxa laygu qaadayay fii hawdaji hawdajkayga waa hawdajku waa san dee inaguwa markaa awrta la rarayo oo kale dee kol dadkaa lagu qaadaa xoolaha lagu qaadaa dee gibishan iyo waxyaalehe laakiin malaa way ka duunaydo inagoo awrkii oo dee fadhiya waxaan lagu sameeya ruuxii waa ka dhaadhacaayo wuu galaayo iyaga habkay u samayn jireen waa dumarka unbay dee u samayn jireenoo waa qubad dee asturnayd ay raxliga korkiisa dhigi jireen oo isagoo marka horeba saasa isagoo dhan baa la dhigi jiray haddana la dul dhigi jiray unoo saasay iyaga ahayd waa iyadoo dee cayashaba siday ahayd waana fudaydoo dee iyo marka horeba hawdajkii may ahayn sida aduu keenin oo kale waa qubad ee satrigaasna loolaba iman jiray walow baryihii dambe dee ragga naftoodu yoonay hawdajkaaba noqon be waxay maxaamil odhan jireen oo u hadhaystaayo kale iyo dee barhkood ay kuwa soo xaji jireen ama ay fuuliba jireen bal hadda wuxuu ahaa un shaygaa dee dumarkiina ay kuba asturan yihiin kolley dee khashabkiis iyo wixiisii isagoo watana inta laga dhigo isagoo wada wato ruuxu kuba jiro ayaa marka la doonana laba saari jiray marka la guurayo hawdajkaasay leedahay isagaa laygu qaadi jira eeg wa unzalu fiihi waana laydejin jiray anoo ku sugan isaga dhexdiisa isagii oo dhan markaa iyadii kama soo bax waa la dhigaya markaa dabadeed bay kama baxaysaa masirana socodka iyagii oo dhan xataa idaa faraqi markuu faaruqay rasuul llahi salى اllahu alيه waslm azwa imanka qaswadiina ka waranto dee halkan maaha waa wixii dhacay uun waa markii lasoo laamay musarisi dagaal baa ka dhacayo waxyaalo kalaa yimi bal waa dabadeed iyo markii lasoo noqday waqafala uu soo noqday wadanoona aan soo dhowaanay min almadinati madina ayuu aadana ogeysiiyey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh leylatan habeen daraxiili guurasho la guuro in la guuro oo la rato faqumtu waan istaagay waan kacay xiina aadanu biraxiil aadana iyo adana labadaba halkan way kuba dabdiyeen waana socna waa iclaamkii uun dee marka reeru guuraya moota loo dhawaaqi jiro de de markaa waktiga la raraye bal haddaba tiiba deeta noqotay in waktigii dee dadku ay guurayeen la ogeysiiyo oo la kaco waana habeen gelinkiisa dambe faqumtu waan kacay xiina aadanu biraxiili markii ay ogeysiiyeen ee dadkii ay isu sheegeen dee in la raranayo dadkii raaxashoodi iyo wixii u rarnaa dee nin kastaaba uu rarayo taas baan kacay ee xaajay u baahatay famashaytu waan socday xataa jaawastu ilaa aan dhaafay ba aljeesha ciidankii kallay dee bal meeshii khabra la-aadna way jirtaa waa inan yar si aan leenahay malaa shan iyo toban kuba umay buuxin dee suuradan oo kale inay cidi raacdo taas oo kale siday markii dambe roonaatayba ay yeeli jirtay oo dee habeenka inoo soo socdiyo axwaal kale in gees kale in dee arrinta kuba timee markii kuushi kaba go'day in walaa kamay fikirin hadda waxa dhalan doono oo in dee ciidankiiba uu guuri doono waxa israa'iilin kolley waa lagu sugaya waa lagu tegi doonaa iyo waxyaalo waan socday bay tidhi xataa jaawastuljeysha falama qadaytu markii aan gutay min shani waa xaaladaydii dee aan u baxay waa shanigeedii waa xaajadii insaan aan u baxay markaan soo dhamaystay ayaan aqbaltu soo jeestoon soo qaabilay ila raxli halkii la deganaa raxligu waa dee meeshii manzilkii ay deganaayeen falamastu waxaan taabtay sadrii laabtaydii un baan taabtay faidaa wuxun baaban arkay ciqdii kuushaydii waa ciqdigu waa dee waa kuusha ay xidhaydun oo min jazci dafaari kolley san baadna muslim alaa nusqooyinkiisa ku sugan dafaar meesha la yidhaaho waa meel yeman ku taalay kuusheeda kaba mid ah jazcina waa dee waa kharazaadkan ama kuushan oo malaa caddaan iyo madow lahayd ama madowgeeda caddaan kuba jiray meeshaasna beledkaasna waa laga keeni jiray taas qadin qadaca inuu gaysho oo kuushiba kaba go-day farajactu waan laabmay dee waana arrintaan leenahay kolley tajriba la-aan iyo taas way yaraydba waxyaalahan dee maxaadirta in lagaba guuro oo laga taga iyo waxyaalahaas malaakan waayo fakirinba dee ta islahaydna malaa waa lagu sugi un baabay lahayd xataa haddaad raagtana markaasaan noqday cidna lama socoto faltamastu waxaan doondoonay halkii ay xaajada ku gudatay ku ayay dib ugu noqotay faltamastu waan doondoonay ciqdii kuushaydii baan meelihii ka daydayay faxabasanii waxa dib dhigay ibtiqaa'uhu dalabkiisii iyo doondoonkiisii adigu urursatay oo heshay oo soo noqotay wa aqbala way soo qaabileenoo arahdu jamaacadii aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yarxaluuna lii kuwa awrka iyo ama raaxilada fuushaday rara hawdajkeeda iyagaa dhaadhicinaya iyadoo ku jirta marka dambena iyadoo ku jirtay qaadayeen oo ay dul dhigayeen marka raaxiladeedii yarxaluuna li kolley yarxaluuna bina waaba halkan nusqooyinka qaarkood way dhacday sheekhu wuxuu leeyahay yarxaluuna li waa liajriyo tan buu isagu dooranaya walow barhkood ay bacda doortaane bal adigu waxa weeyaan raxliguna imanka halkan waa kuwii raraye hawdajkeeda saarayay neefkii geel ahaa ma raaxiladeedii ayaa yimi faraxaluhu may eegin oo iyadu ma hibsan waa adabtii waxa weeyaan waa rasuulka ilaahay zawjadiisa uma almu'miniin marka bal gudihii ma lagu jiraayo waxaa may odhan eh faraxaluhu way qaadeen oo ay rareen calaa baciiri baciirkaygii ama raaxiladaydii aladii baciirkaasoo kuntu arkaba awrkeedii ay fuuli jirto bay duldhigeen maxay taase walxaal hum iyagu yaxsabuuna ay moodayaan anii fiih inaan ku sugnahay oo dee waxa weya dee iyagii way inoo sheegi doontaa sababta taas boo kalea aanay u dareemin inay kaba maqan tahay ee waxay islahaayeen way ku jirtaa oo markaa waxay u ogaan waayeen iyadoo dee ruuxii imika kaba maqan yahayoo ay fudaydkiisii waxaa u dareemi waayeen iyadaa ka warramaysa waxay tii qaalat wa kana nisaau dumarku waxay ahayd kanat inisaau idaaka waqtigaas berigaa khifaafan kuwa fudud bay ahaayeen horta waa si guud iyada weliba waxu dheer baa jire lam yuhabalna lama cuslayn oo hilib laguma cuslayn kollay yuhabalna iyo yahbulna iyo yahbalna iyo waa dabdiyo uu sheekhu soo naqlinayo macnuu bukhaari halkan bala yasqulna ayaaba dhacday ujeedadu may wax yaru bay cuni jireen oo markaa dad hilib cusleeyey may ahaayeen dad fudud bay ahaayeen oo aada dee markaa weydaba walam yakshahuna aanu daboolin alaxmu hilib waa tafsiirun bay u tahay yuhabalna ama yahbulnadaas oo bal taasoo ahluluquhu kaba soo naqlinaya in la yidhaha habalahu laxmu wahbalahu idaa asqalahu wakahura laxmu washahmu marka uu hilibkii kuba bato cusleeyo ee hilibkiisiiyo baruurtiisiiyo xase ay bataa bataa ayaaba laba idhaahaa oo imanka haddaba dumarku marka hore horta dadkaas bay ahayd inamaa yakulna waxay cuni jireen alculqata wax yaroo min adacaami cuntada may badsan jireen waa caadadoodu say ahayd in yar oo cuntada ayay cuni jireen falam yastankir may qoonsan taasi waa arin alqowmu qowmkii hiqala alhawdaji hawdajka culayskiisii xiina raxaluuhu markii ay rareene warafacuuhu walaa khifata alhawdajna lagu wari halkan barhkoodna taasaabay horreysiiyaane macnaa waxa weeye dee kolley waa laba macnoo istegaya khifadna aada hawsii daahirsanaateen markay qaadayeen may odhan war wuxuu fudud ah culayskiisii aynu ku naqaanay maaha may odhan sababtuna waa maxay dee dumarkuba marka hore taasay ahaayeen oo dad hilible may ahayn oo ujeedadu hadday hilib leedahay culus tahay marka uu wixii dee ay qaadayaanna inkastaba qori iyo xadhkahan iyo waxaan iyo suumankii ku xidhnaa iyo wixii kale jiray dee culays haba lahaadeeno culays bay kuma kordhin lahayd oo markaa way dareemi lahayen wixii inuu intii hore kaba fudud yahay oo maraa lagu jira laguma ji laguma jiro way odhan lahaayeen haddaan khifada dhawa taasoo khifadiisi iyo fudaydkii warmaanta fududa taas may qoonsan sababta waa maxay dumarku marka horeba way fududaayeen arrin kalena iyada inan yar bay hedoo dhowr iyo toban jir oo weydnimadaa marka hore iyo naxaafadaas ay u dheer tahay yaridan oo markaa waxaad moodaa wax miisaan oo ay ku kordhinaysayba muu jirin dee waxaan waxaan uu ka samaysan yahay hawdajku markaa markay qaadayaan iyo markay dhaadhicinayaan hadday ku jirto iyo haddaaday ku jirinba iyaga wax weyn oo dareen saasoo isbedela muu jirin saa daraaddeed baanay u qoonsane alaa intay qaadeen unbay raaxiladii duldhigeen welibana waa arrintan kale ku kordhiy wakuntu waxaan aadnay jaariyatan inaan xadiisa tasin waa dhowr iyo toban jir da-deedu yar tahay dee hilibkeeduna uu saayahay markaa wax weynba may kordhinahaynoo may odhan war maanta waa maxay culayskiisi aynu ku naqaanay maaha haddaan siqalka eegno ama khifada war fudaydkiisani waa maxay waa fudayd ziyaado intii hore kaba badan buu fudud yahay ismay odhanba fabacasuu way kiciyeen aljamala awrkii bay kiciyeen wasaaruu way socdeen wawajadtu eg dadkii markay guureen dabadeed ayaa maxay tidhi wawajadtu waxaan helay ciqdii kuusaydii baan helay wixii ay daydayeysay halkii keligeed ay u joogtay bacdama stamara intii bmanaa stamara sintiyataadu waa iska zaa'iduna bmanaa mara weeyaanoo waa dahaba una intii uu socday aljeeshu ciidanku intuu socday dabadeed ayaan ciqdigii helay faji'tu waan imi manaasilahum meelihii ay deganaayeen shan ruuxna walaysa biha daacin walaa mujiib ku dhawaaqa iyo ku ajiibo toona kumaba sugna manaa ruuxna ma joogo meeshii waa lagu kala tegay fatayamamtu manzili waxaan u qastay meeshii aan deganaa aladii kuntu fiiha halkii ay markii hore deganayd ee awr dee raaxiladeeda iyo dee kolle rasuulka ilaahina kamay dheereen halkii baan u qastay wadanantu waxaan u maleeyey ana alqowma qowmku sayafqiduuni kollay dee asalku waxaa sayafqidunaniye waxa weeyaan kollay labada nuun mid ahaan meelahan waaba qiyaasahaan waaba loo xadfa ama de haddaan kale laba shadime sayafqiduni fayarjicuuna ilaya oo waxa weeyaan de waa markay nuun alwiqaaya iyo ay kulmaan dee nuunta ficilka dee nuunta rafciga oo kale way dee jaa-is qur-aankana way dhacdaaba in dee la gooyo mid ahaane fayarjicuuna ilaya ay soo laabmi doonaan waxaan dee adigu u maleeyey bay tihi dadku markay i waayaan dee in lagu soo noqon doono tanna kolley caqligeedii fiicnaabaabu ahaayo may odhan ka daba tag waayo hadday islaa ka daba tag waxa waana habeen waxaa dhici karta in dariiq kale inay marto meelahaaba dee ku halaagsanto ay weydaba iyagina ay waayaan haddii lagu soo noqday halkii iyada ay dee iyagu ay kaga tegeen ayay iyo manzilkeedii bay iska joogsatay balse iyadoo sugaysa marka la waayo in de halkan marka ugu horeeya cidda soo doonaysa horta halkii baa lagu soo hagaagaya haddii halkaa laga waayaa meelihii kaloo la odhanaya halaga daydayo ee bal waxa weeyaan tii oo tanna waa dee kollay caqligeedii fiicnaabo iyo garashadeedii fiicnayd oo taas sidaasay yeeshay wadanantu waxaan u maleeyay ana alqowma sayafqiduni fayarjicuuna ilaya fabayna waqti ana anigu jaarisatun aan fadhiyo fii manzilii halkii aan fadhiyo ayaa qalabatni waxay iga qaalib noqotay cayni ishaydiyo fanimtu waa lufi ilaahay baa an odhan karnaa ruuxa cabsanaye keligeedahe habeenkaa madowdhi kolley hurdasay ugu timaadaaba waaba yaraanaysa wala bacd aculamaa yidhaahaan alami iyo alhamu ay kala qaadaan oo hamigu oo waxan oo kale dee imika murugada waxaa hore dee kugu dhacay ood kaba murugaysantahay hamina oo waxaad filanayso ood ka cabsanayso ama aad ka waxa weeyaan ka warwarayso oo wa markaa aad ka cabsanayso ama aad filanayso waxay leeyiin markaa wuxuu shaygaa mutawaqaca yahay dee horda ruuxa uma timaado laakiin markuu dee arrinkaas asiibay ee dhibtaas ee murugada hamigaasa waaba dhici karta inay kuba timaado waa say bacdi shuraax ay halkan yidhaahaan adugu bal waxa layihi waa ludfi ilaahayba oo dee markii isha indhaheedii baa kaba qaalib noqday way seexata fanimtu waan seexday bay tidhi wakaana safwan ibnu lmucadal asulamiyu uma dakwaniyu qad carasa kalley qasada halkan baan ku yardaynaynaa si ay noogu socoto in sha allahu tacaala ama xadiidkaan ujeedaa iyo khabarkan weyn wallahu subxana wa tacaala acla aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله